الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبي حمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاذبين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم اليوم ما أنت تجزى كل نفس بما كسبت نف kasta waxaa lagu abaalmarin doonaa wixii ay kasbatay adduunyada laa dulma alyowm laa dulma dulmi ma jiro alyowma maanta ina allaha ilaahay sariicu lxisaab xisaabkiisu mid uu deg deg yahay way ilaahay subxaanahu wa tacaala markii qiyaamaha dadka lasoo xashriya ay isu yimaadaan su-aal buu ilaahay weydiinayaa dadka liman ilmulku lyowm mulkiga yaa iskale maanta wax jawaaba markii la waayo hadlo ilaahay asagaa isu jawaabayo lilaahi alwaaxid alqahaar markay dadku ogaadeen cadamada iyo awoodda ilaahay wax kaloo maalinka hadli karo ama wax wax qaban karo inuusan jirin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala alyowma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabad haddaba maanta waa maalin naf kasta lagu abaalmarin doono wixii ay kasbatay wey adduunyada wixii ay kasbatay oo camal ah ayaa lagu abaalmarinaya wanaag qofkii kasbado fa jazaa'uhu lxasan abaalmarintiisu waa khayr iyo wanaag in lagu abaalmariyo wey qofkii xumaan kasbadayna xumaantiisii unbaa lagu abaalmarinayaa dulmina ma dhici doono maanta oo qofku xasano uu sameeyey laga nusqaamin maayo dembi uusan samayninna lagu qaadi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala xisaabtiisu miday deg deg badan tahay wey oo ilaahay waxa uu samaynayo ficilkiisu waa kun fa yakuun waxaa xadiid ku soo aroortay rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaa qiyaamo markii dadka laysu keeno maalintu kala nisoobi mayso laa yantasifu nahaar maalinta niskeeda lama gaarayo xataa yaqiila ahluljannati fi ljanna wa ahlunnaari fi nnaar ahlujannuhuna jannaday ku jiraan waqtu qayluusigii markii la gaaro maalinta niskeedii ehlu naarkuna naartay ku jiraan ilaahay waa sariicu lxisaabo yuxaasibu wuu xisaabayaa kamaa yarsuquhum sida uu u irsaaqaya khalqiga wuu xisaabayaa sida uu u irsaaqaya iyagoo sidaa u fara badan wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alyowma maanta tujzaa waa la abaalmarini kullu nafsi naf kulligeed bimaa kasabat waxay kasbatay baa lagu abaalmarin in khayran fa khayrun wain sharan fa shar laa dulma alyowm laa dulma dulmi ma jira alyowma maanta ina allaha ilaahay sariicu lxisaab xisaabkiisu mid uu deg deg yahay wey waandirhum ayuha rasuulu lkariim rasuulkan wanaagsanow waxaad ugu digtaa ood u sheegtaa yowma alaasifa maalintii dhoweyd wey alaasifa alqariiba wahuwa yowmu lqiyaama weye lianna kullu maa huwa aatin fahuwa qariib waxa alla wixii imaan doonaba wuu dhow yahay maalinta dhow ee imaan doonta u deg id waqti ayay maalintaa imaanaysaaye u deg alquluubu quluubtii ladal xanaajir kalxamaha ay imaan doonto cabsidu intay ka badato ee quluubtu qalbiga waa wadnaha meeshiisiibuu ka soo kacayaa markaasuu dhuunta imaanaya waa siday u yidhaahdaan dadku markay cabsidu ka badato nafti baa dhuunta imaata ah. qalbigii yani qalbigii baa yaa dhuunta imaanay ladal xanaajir bay quluubtu imaanay cabsi darteed kaadimiina xaal ay yihiin gaaladu kuwo aada u murugaysan oo naftooda u xanaaqay wey kadmigu waa caro naftoodii bay u caroodeen murug iyo xusni baa ka badanaya maa lidaalimiin daalimiinta uma sugnaanin min xamiimin nin qariib ah qaraabo dhow ahoo u naxariisto ood cadaabka ka dafciyo walaa shafiicin mid ergeeyo qof sharaf leh oo magac lahoo ergeeyo yudaacu ergadiisana la aqbalo wey la adeecana male ma helayaan waxuu shafeeca ma helayaan haddiiba loo shafeeco qaadana shafaacadooda lama aqbalayo aa looma aqbalayo wa andirhum udig kuwa kan yacni mushriku quraash weeye wa kufaaru lcarab bay markaa qur-aanku la hadlayaa leanna waktigaa ayagaa meeshaa joogay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanku kusoo degaya wey ka waa cumuum laakiin aayadda macnaheedu ummaddan oo dhan bay ummadulmaxmediya o dhan bay aayaddu la hadlaysaa wa andirhum udig ugu dig ayuha rasuulu lkariim yowma alaasifa maalintii dhoweyd waa yowmu lqiyaama wey a waa yowmu lqiyaama oo imaatinkeedu wuu dhow yahay oo way imaan doontaa qiyaamuhu wayna dhowdahay wey iqtarabat isaacatu wanshaqa alqaram qamar baa ilaahay way dhowdahay waqtigeedu waa dhow yahay wey asifat alaasifa baa ilaahay waa mid dhow oo way imaanaysaa maalintaa dhow ee yowm alqiyaama ugu deg wey u deg id waqti alquluubu lada alxanaajir oo maalintaa markay dhacdana de waa maalin howl iyo shido badanoo daalimiinta iyo gaalada iyo mufsidiintu waxay arki doonaan xaqiiqadii acmaashoodii xumayd abaalmarinteedii bay arkayaan id waqti alquluubu quluubtu ladal xanaajiri kalxamaha agtooda ay imaanayso ma soo baxayso bannaanka oma baxayso marka ay dhintaan mana noqonayso meesheedii kuma noqonayso markaa fa yastariixu ay astareexaan halkanay u taagantahay naftu halkan ubay taagantahay xaggan ooma soconayso gadaalna uma noqonayso wey kaadimiina xaal ay yihiin kuwo aada u murugaysan wey waa qami murug iyo xusni baa ka badatay naftoodina way nacayaan oo way u caroonayaan ayagii baa isu caroonaya maa lidaalimiin daalimiinta uma sugnaanin min xamiimin qaraabo qof qariib ah oo u naxa ma jiro walaa shafiicin mid ergeeyo yutaacu la adeecana male oo shafeecadiisa la aqbalana ma jira waxu shafeeca qaadahaya ma jiro famaa lahu min shaaficiin wey yaclamu ilaahay wuxuu og yahay khaa'inata alacyun isha khaaisha mideeda wax khayaanaysuu ilaahay og yahay wamaa kiibuu og yahay tukfi suduur tukfi ay qarinayso asuduuru laabuhu waxay qarinayaan a isha khaa-inada ah oo iyadoon la arkaynin oo bini aadanku arkaynin iska fiirinayso hoosta yacni daymada wax ku hadayso ilaahay wuu arkayaa quluubta markaa isha aad ay wax ku hadaysa quluubtaas waxa ay qarinaysa oo xumaantaas inuu sameeyo ah ama maxaad yeeli lahayd ah waxa qalbigu uu qarinayana ilaahay wuu ogyahay cabdullaahi bnu cabbaas oo ah yacni turjumaanu lqur'aan mufasiriinta yacni mufasirkii ugu weynaa ugu horreeye ah wuxuu leeyahay waa qof dad maj majlis meel fadhiyo rag meel fadhiyo ayaa qof ka mid ah ama qof xoogaa yar weyn oo magac la ah ayaa waxaa soo marayso qof dumar ah meeshii soo marayso markaasuu isha ku xadaya asagoo dadkana iska dhowraya wey leanna ma haddii yacni isha lasii raaco dadka ayaa dareemayo soo ma marka wuu fiirinayaa wuuna isqarinayaa markaa daymadii buu haddana ku celinayaa wuu sii fiirinayaa qalbigu waxa uu qarinayana markaa oo shahwada markaas gashay ama waxa uu leeyahay haddaad qofkaas ay meel kula khaale noqon lahayd talow say noqon lahayd waxbaa qalbigiisa kusoo dhacay xumaanta ma samayn lahayd waxaana ilaahay wuu ogyahay subxaanahu wa tacaala maa sha allah waxa daqiiqa ah buu ilaahay ogyahay iyo waxa qalbiga qofka kusoo dhacay yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay khaa'inata lacyun isha khaa'inada ahee daymada aan ilaahay u banaynina xaaraamta ah yacni khiyaanaysa wey lianna xadiidka saxiixa waxaa ku sugnaatay lakal uulaa wacalayka haaniya hadday isu meel xaaraama kaaga dhacdo midda hore waa lagu dhaafayaa laakiin mar labaad ha ku celinin midda labaad waa lagu qorayaa hadday isu wax kaaga dhacaan bas haddaa ka laabto ooda dib ugu noqonin bas weeye laakiin markii hore ay ku dhacday ishii wixii ay ku dhacday yaa dareen ku abuurayo markaasuu mar labaad haddana wuu fiirinayaa haddana wuu kusii celinayaa marka waa isha khaa'inada eh wax khayaanaysa ee daymada xadaysa wey yaclamu khaa'inata lacyun buu ilaahay ogyahay wamaa kiibuu ilaahay ogyahay tukfi ay qarinaysa asuduuru laabuhu ay qarinayaan wallaahu ilaahay yaqdii bilxaq yaqdii wuu xukumayaa bilxaqi xaq buu ilaahay xukumayaa oo qof la arkabo waxa uu mutaystay baa ilaahay ku xukumaya waa xaq iyo cadaalad wey waaladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duunihi ilaahay qeyrkii xaalay yihiin ilaahay sokadiisa waxaan ay caabudayaan ee asnaamta ah ee gaaladu ay caabudayaan laa yaqduuna bishayin waxba ma xukumi karaan lianna wax ma oga iyagu waa asnaam la sameeyey waa wax gacanta lagu sameeyey waxba ma kala ogo wax ma maqlaan wax ma arkaan aqoon ma leh a awood ay wax u qabtaanna iskaba dhaaf hadday waxba ogeyn awood ay wax ku qabtaanna ma leh waaladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duunihi ilaahay qayrkii laa yaqduuna bishayin waxba ma xukumaan ina allaha ilaahay huwa asamiicu limaa yuqaal waxa lagu qowlayo kii maqlayo weeye albasiiru biafcaali lcibaad addoommaha ficilkooda oo dhan allaha arkayo weeye oo aan waxba ka qarsoomayno axaada bikulli shayin cilmaa ah, waxa qeybka ah iyo waxa shaahidka ah buu labaduba ilaahay og yahay cilmigiisana wax ka maqnaanaya ma jiro fi samaawaati walaa fi lard ah, waxa ku jiro o dhan buu ilaahay og yahay أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم nimanka gaalada ahee kufaarta ah markii loo sheegay cadaabka aakhiro dhibaatada uu leeyahay marka lagu cabsigeliyo yaa mar labaad haddana waxaa loogu caqli celinayaa oo lagu cabsigelinaya cadaabu dunya adduunyada cadaabkeedii waxaa ilaahay leeyahy miyaysa soconayninoo kuwa kan qur-aanka beerinayo oo iimaankii ka jeestay oo rasuulka inkiraya oo ka hor imaaday miyayna dhulka ku soconaynin may socdaanoo ummadihii ayaga ka horreeyey ciribtoodu waxay ku dhammaatay waxa ayagu ay samaynayaan oo ficilkan takdiibka iyo beeninta iyo gaalnimada kuwii qaatay ee laga keri waaye ciribtoodu waxay noqotay may arkaan may ku cibro qaataan kuwa ayaga ahaa weliba ka awood badnaa ka xoog badnaa dhulka yacni aahaarta ay ku sameeyeen iyo calaamaadka ay dhulka ku sameeyeenna ayagaa ka badnaa way qolada ayagaa markii ilaahay ca- ciqaabkiisi uu yimidna awooddoodii waxba oma tarin iyo wakhtigii dheeraay ay noolaayeen waxba ooma qabanin wey awalam yasiiruu may socdaan miyaysa soconaynin fi lardi ardada may ku socdaan oo fa yanduruu ay fiiriyaan kayfa sida kaana u ahaada caaqibatu aladiina kaanuu min qablihim kuwii ayaga ka horreeyey sida ay ciribtoodii noqotay marka ay arkaan oo safarka waa safarulcibra dhulka yacni safaraha la maraya waxaa ka mid ah yacni socod aada socoto lilcibra aada u socoto ah, inaad ku cibro qaadato ood wax aragto kaanuu waxay ahaayeen ummadihii ayaga ka horreeyey hum ayagu ashadda kuwa daran minhum ayaga quwatan way ka awood badnaayeen nimankii reer caad la ohan jiray nimankii reer samuud la ohan jiray ee quwada ilaahay uu ku tilmaamay ee buuraha yacni guryo ka dhigan jiray buuraha iyo dhagaxa intay qoraan ayay guryo ka dhiganayeen way kuwo ayaga ka xoog badan bay ahaayeen wa aahaaran aathaar iyo calaamo kuwo ku sameeyey degaan iyo waxqabsi dhulka wax laga qabsado kuwo ku badan bay ahaayeen fil ardi ardada fa akhadahum ullah ilaahay baa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtoodii ay galeen oo kufriga iyo macaasida ahaa baa lagu qabtay Ah, wamaa kaana lahum wamaa kaana uma ahaanin lahum ayaga min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisana min waaqin wax ka ilaaliya mid wax ka ilaaliya uma sugnaanin wey waktigooda markii u yimid ee la kari waayey waa la halaagay quwadoodii waxba uma tarin qowmu nuux waa la halaagay biyaa lagu qarqiyey reecaad waa la halaagay dabayl baa ilaahay ku kiciyo eber ka dhigtay baabiisa reer samuud waa la halaagay sayxaa lagu halaagay waa lagu qayliyey qowmu luud baa la halaagay qowmu shucayb baa la halaagay hadday dhulka fiiriyaan oo weliba jasiiratul carab dhulkan ayagu ay degan yihiin aahaartoodii bay arkayaan aahaartoodii ayay arkayaan reecaad dhinaca yaman hadday aadaan reecaad bay arkayaan dhinaca kan yacni ah, xaggan shaam iyo dhinacan ciraaq iyo hadday aadaan reer samuud aahaartoodii bay arkayaan qowmu shucayb bay arkayaan dhulkii ay degi jireen iyo degaankoodii Ah, iyo sida ilaahay u halaagay ayay arkayaan waa ku cibro qaadanayaan waxa iyagu ay ku socdaan oo beeninta rususha la beeniya iimaanka la diido qur-aanka la diido oo gaalnimada iyo macaasida iyo madax adayga ah ayaa weeye waxay ku halaagsameen ummadaha hore o dhan wey afalam yasiiruu awalam yasiiruu may socdaan miyaysa soconaynin fil ardi ardada may ku socdaan oo fa yanduruu marka ay fiiriyaan kayfa sida kaanuu hada caaqibatu aladiina kaanuu min qablihim ummadihii ayaga ka horreeyey ciribtoodii waxay noqotay kaanuu waxay ahaayeen hum ashadda hum ayagu ashadda kuwo adag oo daran minhum ayaga quwatan wa aahaaran fil ard way ka xoog badnaayeen ummado aada u xoog xoog badan bay ahayd faakhadahumullahu ilaahay baa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim ilaahay iskama qabanin maxaa loo halaagay bidunuubihim bisababi dunuubihim wamaa kaana lahum uma ahaanin min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisana min waaqin mid ka ilaali wax ka ilaaliyo wax cadaabka ilaahay ka difaacana ma aysan helin way dalika biannahum kaanat ta'tiihim rusuluhum bilbayinaat fakafaruu daalika halaagaas iyo cadaabkaa la halaagay biannahum bisababi annahum ahaantooda sababteeday ku timid kaanat ta'tiihim rusuluhum kaanat waxay ahaatay ta'tiihim mid ula timaado u timaado rusuluhum rusushoodii loo soo diray yaa bilbayinaat mucjizaad iyo dalaa'il cadcad ayay ula yimaadeen fa kafaruu way kufriyeen way diideen dalaa-ishii iyo mucjizaadkii la tusay iyo xaqii loo sheegay bay diideen fa akhadahum ullahu ilaahay baa qabtay innahu ilaahay qawiyun alla xoog badan weeye laa yuqaalab aan laga qaalib noqonaynin shadiidu lciqaab ciqaabkiisa iyo xanuujintiisuna ay aada u daran tahay qofkuu doono inuu ciqaabo aad buu yacni shadiidu lciqaab weeye ilaahay ciqaabkiisu miduu adag yahay weeye daalika halaagaa la halaagay iyo cadaabkaa la cadaabay kuwanna yacni kuwaasunbay la mid yihiin wixii kuwaa lagu halaagay unbay ku socdaan ayaguna waa la cadaabayaa daalika cadaabkaa iyo halaagaa la halaagay biannahum bisababi annahum ahaantooda sababteedii weeye kaana ta'tiihim rusuluhum kaanad waxay ahaatay ta'tiihim mid u timaada rasuluhum rusluhumna waa qiro oo markaa la reebo Ah. rusuluhum rusushoodii ama rusluhum rusushoodii yaa bilbayinaat mucjizaad iyo aayado cadcad ayay ula yimaadeen oy tuseen fa kafaruu way kufriyeen way diideen jaxdi iyo inkir bay kala hor imaadeen aayaadkii loo keenay oo la tusiyey mucjizaadkii la tusiyey way diideen way ka jeesteen fa kafaruu fa akhadahum ullahu ilaahay baa qabtay innahu ilaahay qawiyun alla xoog badan weeye qawiyun weye Ah, laa yuqaalab marnaba laga qaalib noqonayn shadiid lciqaab ciqaabkiisuna uu daran yahay adag yahay wey walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina wasulطaanin mubiin walaqad wallaahi baan ku dhaartay buu idhaahay arsalnaa waan dirnay muusaa nabi muuse biaayaatinaa aayaadka anagii baan la dirnay mucjizaad cadcad baan la dirnay iyo wa suldaanin xujo mubiinin cad wey nebiyullaahi muuse rusushii rasuulka ka horreysay calayhi salaatu wasalaam oo la diray buu ka mid ah yaa loo diray akbar daaqiya fi lard ninkii makhluuqa kan ugu xumaa ee meesha uu gaaray wax gaarayba aan jirin waa fircoon ninkii loo odhan jiray ilaahnimu sheegtay nin ilaahnimo sheegtay labada kelimo uu ku hadlay wax ku hadlay ma jiro Ah, maa calimtu lakum min ilaahin hayri iyo ana rabbukum lacla waa laba kelimo oo qof yiri oo asaga aan ahayn ma jiro marka baaqiyadii ugu weyneyd mujrimkii ugu weynaa ayaa nabiyullaahi muuse loo diray waa nin kibrey ilaahnimo sheegtay boqornimo iyo awood baan leeyahay iyo inuu dadka ku yacni wuxuu doono ku cadaadiye iyo kaa wuu ka weynaaday anigu waxaan ahay rabbigiinii sarreeyey baan ahay ilaah kaloo la caabuda maba garanayo oo aniga aan ahayn ma idin ogi buu leeyahay Ah. labadaa kelimo iyo gaalnimadiisii oo dhan baa ilaahay ku qabtay fa akhadahu llahu nakaala alaakhirati waluulaa baa ilaahay Ah. kelimadii hore iyo tii dambeba waa lagu qabtay ilaahay baa ku cadaabay waa la halaagay markii xujo kaste nabiyullaahi muusa loo diray mucjizaad baa lala diray rususha markii la dirayo rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ayidayaa waxaa ilaahay ku ayidayaa mucjizaad baa lagu ayidayaa xujooyin iyo mucjizaad cadcad oy qoom yacni dadkaas loo dirayo kuwii xaqa ka hor imaada ay kaga qaalib noqonayaan ayaa rususha lala diraa marka aayaad baa ilaahay siiyey aayaadkaas waa yacni aayad mucjizaad weeye sagaal ah ayaa la siiyey suldaan iyo xujo cadna waan siinay oo xujadaas waa maxay waa alcasa aayaadka la siiyey ushaa ugu weyneyd ayadaa gaar haddana loo sheegay yacni waa dikru lkhaas bacda alcaam mucjizaadkii bay ka mid tahay aayaadkii la siiyey ka mid tahay laakiin ushan marna usha caadiga iska ahe gacanta uu ku wadanayo haddana yacni abeeso isu bedelayso weyninkii ka badatay oo dadka o dhan ka cararayaan waa yacni xujo cajiib oo aada u yacni ayay ahayd yaa ilaahay ku ayiday wey walaqad wallaahi baan ku dhaartay arsalnaa waan dirnay muusaa nabi muuse ayaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeenni baan la dirnay mucjizaad cadcad baan la dirnay wa suldaanin xujo mubiinin cad ilaa fircawna baan u dirnay wa haamaana haamaan baan u dirnay wa qaaruuna qaaruun baan u dirnay waa saddexdii qolada reer banu yacni nimanka yacni xukunka lahaa ee nimanka qibdiyiinta iyo reer banu israel masar markaa ka talinayay fircawn oo ninkii mulkiga iyo ilaahnimadaba sheeganaya haamaan oo wasiirkiisii ah wasiirka dowladda u weyna de waa madax sare waa ninka ku xiga wey ninka u sarreeka ku xiga wey waa wasiiru fircawn buu ahaa haamaan wa qaaruun rajulkaasna wuxuu ahaa rajulka lagu fidneeye maalku ahaa ilaahay maalka iyo uu yani uu ku fatahay ayuu ahaa marka ayaga wuu ka dambeeye diridda loo dirayo iyo wax sheegidda loo sheegayo wuu ka duwanaa marka hore maxaa yeele qaaruun wuxuu ahaa reer banu israa'iil buu ahaa ibnu yani ibnu cami muusa buu ahaa nabi muuse adeerkii baa dhalay marka hore iimaankuu qaatay oo wuu raacay markaa kadib buu markuu maalka helay maalka ayuu ku fidnoobay maalkii buu ku fidnoobay markaasuu yani wuxuu ku biiray yani fircoon iyo qoonkiisii ayuu markaa wuxuu noqday nin la qadariyo oo laga dambeeyo oo maalkiisa iyo hantidiisa yacni lagu qadariyo ayuu noqday wey fa qaaluu waxay yidhaahdeen marka madaxdii baa la cabirayaa ummaddii oo dhan bay markaa noqonaya leanna ayagii baa matalaya almala-u laclaa yaa marka hog- hadalka iskale iyo jawaabta iyagaa loo bixinayo faqaaluu waxay yidhaahdeen saaxirun saaxir weeye kadaabun oo been badan wey mucjizaadkii la tusay waxay yidhahdeen waa sixir yani waktigooda sixir bay yaqaaneen waxaa aada loo yaqaanay waktigooda waktigii nabi muuse waxaa la yidhaha nabi kasta markii la dirayo waktiga qoomkiisu joogaan waxa ay yaqaanaan yaa mucjizada la siinayo yay u ekaanaysaa marka sixir bay yaqaaneen waxay yidhahdeen waa saaxir kadaab weeyey yidhaahdeeno nabinimadan uu sheeganayo oo rasuul ilaahay baan soo diray uu leeyahayna been buu ku sheegaya saasay yidhahdeen falammaa jaa'ahum markuu ula yimid bilxaqi xaq min cindinaa xaaluu ka ahaaday xaqaas qaaluu waxay yidhaahdeen iqtuluu dila abnaa'a aladiina aamanuu macah wixii raacay muuse raacay oo mu'miniin noqday wiilashooda laaya wastaxyuu nisaa'ahum gabdhahoodana iska daaya wamaa kaydu lkaafiriin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaydu lkaafiriin gaalada makrigoodu iyo waxa ay maleegayaan ma ahani ilaa fii dalaal ilaa fii khusraani wey khasaare unbuu ku dambaynayaa Ah, waxay isku xidhxidhayaan oo dhan wey marka markii nebiyullaahi muuse uu la hadlay oo mucjizaadkaas la tusay waxay yidhaahdeen waxan waa saaxir sixir wey saxarada ayaan usoo kulmin doonaa dadkii aqoonta sixirka ugu sarreeya oo dhan baa laysu keenay waxay yidhahdeen waa inaan sixirkan waa inaad naga kaafisaan yaa ninkaan wuxuu la yimid waa sixir de waa sixir saxaradii markay waxay ugu sarreeyey oo sixira soo sameeyeen ee goobtii laysugu yimid ee waxay yidhaahdeen annaga miyaa bilowno mise adaa bilaabaya muusow horta adinku bilaabuy soo daaya waxaad haysaan dhan sixirkii bay markaas ofkeen xarka iyo labiyo toban balaayo oo isla wada dhaqaaqayo bahal dadka cunayo un wada halaqyo wada noqday ilaa dadkii oo dhan wada cabsadaanoo nebi muuse xataa naftiisa cabsi gasho waxaa la yidhi ushaada un kusii daa un bas ushii marka waxay noqotay wax alla wixii la sameeyey meeshaa lagu sameeyey dadku ay- yani sixirku waa indhasarcaadin wey wax xaqiiqa maha sidiisaba sixirku qofku waxbuusa samaynayaa marka indhaha dadku sixirayaa shaygii caadiga ahaabuu wax kale u arkaya marka wixii ay sameeyeen ee aadka u cajiibka aha ee dadkii oo dhan ka wada cabsadeen ushii way u timide kulli way wada cuntay masaskii oo dhan waa laqday eber keligeed baa soo hartay saxaradii markaa waxay ogaadeen waxa intaa la eg inuusan sixir ahayn saxaradeeda waa kuwa iimaanka qaatay sujuudda la dhacay fii suurati acraaf ilaahay uu nooga qisooday iyo yani meelo badan ee qur-aanka ka mid ah marka waxay ogaadeen waxaa la yidhahdaa cilmigu walow wuxuu doonaba ha noqo cilmiga cilmi la barta sixirka ugu xun isaguna jahligu dhamaa cilmigoodii ay sixirka barteen waxay ku ogaadeen waxaan inuuna sixirayn sixir ka weyn yahay bay ogaadeen markaasay rumeeyeen a waa kii u goodiya hadde fircawn yidhi adiga iyo muuseba waaba tashateen oo yacni annagaad noo tashateen soo maha dhammaantiin waa lugahayo gacmahan idinka jaraya waa idin jaraya kulligii waa idin dhamaynaya Mm. marka mucjiza muj- mucjizadaasaa ilaahay siiyo oo ilaahay ku ayiday xaqii markii la tusay waxay yidhaahdeen muuse waa saaxir waxa uu la yimid mucjizaadka meesha la rabay inay xaqa ku gartaan oy ku hanuunaan waxay yidhahdeen waa sixir wey waa sixir walaqad arsalnaa walaqad wallaahi arsalnaa waxaan dirnay muusa muuse ayaan dirnay nabiyullaahi muusaan dirnay biaayaatina aayaadka anigii baan la dirnay wa suldaanin xujo mubiinin cad ilaa fircawna fircawn baan u dirnay suldaanka marka waa waa ushi weeye maadaama mucjizooyinka dhan ay ka weynayd yaa lagu jeedaa ama waxaa la yidhaha tafsiirka labaad suldaanku waa kitaabkii towraadahaa wey wa suldaanin mubiin kitaabkii towraadahaa baan siinay mucjizaadna waan siinay ad adag wey ilaa fircawna fircawn baan u dirnay gaalkii fircawn ahaa ee ilaahnimada sheegtay wey Ah, malcuunkii weynaa wa haamaana haamaan baan u dirnay wa qaaruuna qaaruun baan u dirnay afar boqol oo sano ayuu meesha boqorka ahaa baa la yidhi weligii uuna habeenna meel xanuunin wey hal habeen muuse qandhani hal habeen hadduu dhafoorku xanuuni lahaa wuu isgaran lahaaba inuu addoon yahay laakiin caafimaad buu qabay intaa meel yarna ma xanuun Ah, marka ilaahnimada sheegtay wey ilaahay xilmigiisa subxaanahu wa tacaala laakiin aakhirkiisa muxuu ku dambeeyey de Ah. xumaan yacni wixii uu ku jiray ee baadilka ahaa markii uu ka soo noqon waaye kusii madax adaygay ee muuse ama dili waaman baabi'inaya uu leeya u yidha markii dambe asaga waa ku halaagsamade waa kii waa kii yacni dhiiqada afka loo geliya badu badu qaaday wey Ah, lagu halaagay asaga iyo wuxuu wato o dhan ba ilaa fircawna fircawn baan u dirnay wa haamaana haamaan baan u dirnay oo wasiirkiisii ah wa qaaruun qaaruun baan u dirnay wey ninkii maalka lagu halaagay wey Ah, ee dhulku laqay markuu kibray maalkiisi ku kibray waa kii gabar intuu u tagay lacag soo siiyey wuxuu ku yidhi muuse dadku wacdin doonaa wuxuu dhihi doonaa zinadu waa xaaraame adigu waxaad ku tiraahdaa yani anu waxaan dhihi doonaa adiguna xataa makaa xaaraan baa zinadu ha adu waxaad tidhahdaa "Ah, wuu iga zinaysay dheh tu lacag sii marka markii uu rasuulku dadkii wacdiyey ee xumaantii oo dhan uu ka hadlay yuu yidhi adiga xataa kuma bannaana miyaa muusow nacam aniga xataa iima bannaana buu yidhi. marka gabadhan waxay sheegaysaa inaad dee la seexatee aawa gabadhu yidhi u yeedha gabadhii de markii loo yeedhay ee ma- soo hor istaagtay rasuulka ay soo hor istaagtayba dee way naxday markaasay way gariirtay yaa nebiyallah anigu ma yacni asagaa lacagiisiiyoo yidhi sidaa dheh markaasuu ilaahay baryey nebiyullaahi muuse nin adagna uu ahaa aad u adag ayuu ahaa nabi muuse waxaa lay dhulkan kuu amarnae haye qaaruun marka ka baxa buu yidhi qaaruun iskaga carara wixii aan doonayn uu doonay inuu la halaagsamo markaasaa laga kala cararay qaaruun dhulku ku amray yaa ardo khudii dhulkaa qabtay markaa dhab kolba meel buu qaban ilaa aan qawyuu qabanaya dhab haddana ilaa lowyaha intaa uu dhawaaqaya isaguna uu dhaarinaya nabi muuse uu dhaarinaya allaha waraxima ilaahay iyo qaraabnimadan kugu dhaariyay maanta iska kidaa buu leeyay maanta geliya wey. laakiin marna dhag jala kuma siin ilaa dhulku laqay Ah. saasuu ku halaag maalkiisii baa halaagay wey maalkii buu ku kibray laanna adduunyadu way dhibaato badan tahay wey wa qaaruuna qaaruun baan u dirnay fa qaaluu waxay yidhaahdeen saaxirun saaxir weeye kadaabun beenaale ahoo been badan falammaa jaa'ahum markuu ula yimid bilxaqi xaq markuu ula yimid min cindina xaalu ka ahaaday xaqaasu qaaluu waxay yidhaahdeen uqtuluu abnaa'a aladiina aamanuu macah oo wiilashan halalaayadu laba jeer bay dhacday yacni wiilasha waxa loo laynayo mar tafaa'ul bay ahayd marna waxay ahayd tacdiib lagu cadaabayo nebiyullaahi muuse intuuna dhalanin yaa nin baa riyooday qibdiyiintii ka mida qoladii fircoon ka dhashay qibdiyiin baa la odhan jiray wuxuu yidhi fircoono waxaan ku riyooday ayadoo masar uu dab ka kacay dabkaas marka guri kasta oo reer qibdi ah wuu gubayaa guriga reer banu israa'iilna wuu ka boodaya dab ma taabanayo saasaan arkay buri ilaa qibdiyiintii oo dhan uu dabkii qaatay marka wax alla wixii wax sheegi jiray oo dhan buu isugu yeeray wuxuu yidhi riyada fasira riyadaasaa dhacday waxaa la yidhi oo isku raaceen wiil dhalan doono uu reer banu israa'iil ka dhalan doono ayaa mulkigaaga dumin doona oo mulkiga kaala wareegi doona markaasuu wiilku ma dhashay mise weli ma dhalanin weli ma dhalanin baa layidhi wiil dhalan doonaa ku yaa qabsan doona mulkigaaga dumin doona wiilkii dhashaba haddaan dilo maxaa iga qabsan doonaa bu wiilkee iga qabsan markaas wuxuu amar kusoo jeediyey horta reer banu israa'iil oo dhan ayagiyo haweenkoodii waa in la kala kaxeeyo raggiyo haweenka horta waaba inay isla seexani wiil waa inuuna calool gelinba horta yuusan dhicinba uurba hadday dhacdana yacni waa ilaala lagu samaynayaayo haddii un dhaca un oo uur soo baxana intay islaantaa ka dhalaysa waa lala soconayaa wiil hadday dhasho waa la dili gabar hadday dhashana waa la iska dhaafa muddaa sidaa lagu waday nabiyullaahi muuse iyo nebi haaruun markii muddo sidaa ay wiilashii loo leynayay nimankii reer qibdi ee odayaasha ahaa qabiilkiisa ugu waaweynaa ayaa la taliyo waxaa la yidhi haddaad reer banu israa'iil saan u layso wiilkii dhashaba aad disho odayaasha waawe- waayeelkaana way waayeeli doonaan yaa noo shaqayn doona laanna way noo shaqaynayaan waa dadka shaqaalaha noo ah odayaasha howlgab bay noqone markaasuu wuxuu yidhi sanadna ha la daayo sanadna ha la laayo si aan u helno wax noo shaqeeya aan u helno sanadkii uu alla- la- uu cafinayay oo aan la taabanayn ha- nebi haaruun baa dhashay sanadkii uu laynayayna nebiyullaahi muusa dhashay Ah, awoodda ilaahay baa la tusinaya inuu waxba celin karin sanadkii uu wiilasha laynayay buu dhashay markaasaa haddana weliba gurigiisii lagu barbaariyey Ah, gurigiisi waxaa wax aada u cajiib ahay leeyihiin mufasiriintu ninkii mulkigiisa gedin lahaana asagaa korinayo kuwa aan mulkigiisa shuqul ku lahayn wuu laynaya wiilalkanu eber ka dhigay kii mulkigiisa dumin lahaana waa midka uu gurigiisa ku korinayo isagaa korinaya Waa awoodda ilaahay wey. marka markaas waxay ahayd mudduu marka sidaa wadayo markii dambena wuu iska joojiyey wuu iska joojiyey markii dambe markan dambe haddana nebiyullaahi muuse uu u yimid ee asagu dadka wuu ka qarinayay laakiin wuu arkay inuu yani rasuul la soo diray waxa uu sheeganaya ay run tahay wuxuu marka u fahmay inuu yahay ninkii mulkiga ka qaadi lahaa markan dambena wuxuu yidhi wiilashooda dhalanaya oo dhanba hala laaya oo sababta markan dambe wiilasha uu laynaya waa maxay waa tacdiib uu reer bani israa'iil ku cad dadka iimaanka qaatay waxa alla wixii iimaanka qaatay buu ku cadaabaya waa tacdiib lagu samaynayo iyo yarayn lagu yaraynayo arrintan hadday muddo sii socotona waxa iimaanka qaatay yeesa badanin yeesa firir hata yay badan intaa ha joogeen ah taasuu u samaynaya marka laba jeer wey marka layntii hore wiilasha hore la laynayay iyo midda hore midii hore tafaacul bay ahaydoo yacni wiilkii yaan la helin wiilkii xugun ka qaadi lahaa meesha iyon yuusan yuusan noolaanin bay ahayd ta dambena waa tacdiib uu reer bani israa'iil ayagaa u badnaa dadkii nabiyullaahi muuse raace kuwa kala daweeyo reer qibdiyiinta wayba cabsanayeeno wax iimaan qaadan kara ma jirin oo rumeeyo maba lahaynba ya waxa yacni dadkiisii ah oo reer qibdiyiintii ah ninkaa qisadiisu ay noo imaan doonto oo mu'minu aali fircawn iyo aasiya bintu misaax oo zawjadiisii ah labadaa unbaa iimaanka qaatay wey waxa kaloo dhan qibdiyiinta waxa iimaan qaatay ma jirin wey Ah. marka reer banu israa'iil bay ahaayeen waxa la laynayo la cadaabayey oo wiilashooda la laynayo wey marka maxaa loo laynaya tacdiib baa loo laynaya qatliga marka waa mar labaad falamaa jaa'ahum bilxaqi markuu la yimid min cindina qaaluu waxay yidhahdeen uqtuluu laaya abnaa'a aladiina aamanuu maca abnaa'a aladiina kuwii wiilashooda aamanuu rumeeyey macahu maca muusa nabi muuse maciisa kuwii iimaanka qaatay ee nabiyullaahi muuse rumeeye raacay ilaahay rumeeyey kuwaa wiilashooda laaya wastaxyuu nisaa'ahum gabdhahoodana iska daaya ka taga way istaxyuu macnaha waxaa weeye iska daaya ka taga gabdhahooda iska daaya yani gabar gabar yani mulkii naga qaban naga qaadan mayse culaysna naguma hayse iska daaya gabdhahooda wamaa kaydul kaafiriin gaalada kaydkoodu ma ahaanin ilaa fii dalaal Ah, ilaa fii khusraanin khasaaro unbuu ku dhammaan Ah, qofka waxa xaqa ahe ilaahay uu amray subxaana wa tacaala qofkii kay ka hor yimaado yacni kaydkiisu iyo waxa uu maleegayo o dhan khasaaro unbuu ku damaynay wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi daruunii idaaya wuxuu markaa ku leeyahay qoomkiisii iyo wi- walimala'ihi lkhaasa khawaastiisii qaar khaaska ahayd buu ku leeyahay daruunii idaaya aqtul muusa muuse aan dile walyadcu rabbahu rabbigiina ha baryo Ah, rabbigiis ha u yeerto hadduuba difaacayo uu iga celin karo innii anugu akhaafu waan cabsanayaa an yubaddila diinakum diintiina inuu bedelo oo an yudhira inuu daahiriyo fi lardi ardada alfasaada Ah, fasaad inuu dhulka yani ka sameeyo ayaan ka baqayaa wey marka idaaya mar hadduu leeyahay waxaa laga garanayaa halkaas qaar yani khawaastiisii qoomkiisii ka mida ayaa ka celinaya waxay leeyihin iska daa muuse ha dilin iska daa waxba ha dilin laba arrimood baa yani mufasiriintu way leeyihiin maxay uga celinayaan markaas way iska yaraysanayaan amarkiisa oo ninkan waxa uusan samaynaya kolley waa waa sixir iyo wax la mid ah waxaanuu samaynaya wax wax naga taraayimahe iska daa taa waa mid tan labaad waxa weeye ee ugu weyn ninkan wuxuu- yani wuxuu ku goodinayaa cadaab buu ku goodinayaa waa laydin halaagi haddaad gaalnimada tan sii wadaanood xaqa ka hor imaataan haddaad marka asagii disho cadaabkii uu yabohayay yuusan nagu dhicin yaana halaagsamine naga dhaaf naga daabay leeyihin marka way ka celinayaan markaasuu leeyahay idaaya aan dile ifasaxa laana dadkiisii maaragtay waa inuu yani talada waxba idinkama siinayo uu yidhaahdo iyo xoogaa yar diidaya waa dadkii dhamme uu isku halaynayo dee soo maha hadday ayagu ka hor yimaadaan uu- intuu hadalkoodii diiday ay ka hor yimaadaan dadkii oo dhan baa ka hor imaada marka wuxuu leeyahay wuu qancinayaayo idaaya ha iga celinine muuse aan dile waliyadcu rabba rabbigiisana hadduu raba ha u yeerto a maxayuu ku cabsigelinaya yuuse halaag nagu dhicin cadaab nagu soo degine rabbigiisa ha u yeerto wixii imaanaya ha imaadee hadduu wax uu qabanayo idaaye innii akhaafu an yubadila diinakum ow an yutara fi lardi fasaad diintiinni inuu bedeluu doonaya diinta ay haysaan maxay tahay Ah, diinta uu leeyahay waa idinka bedelaya waa in asaga la caabudo oo la raaco way diinta uu sheegay ya diintiinni buu bedelaya marka diinta ogo waa wax alla wixii dadku ay ku dhaqmaan oo ay aaminaan oo ay sameeyaan waa wixii laga diin yeesho waa diina moogta waa la aaminaya waxa inuu wax wanaagsan yahay baa loo arkaya haddii dhaqankiinni iyo diintiinni aniga ilaah idiin ahaa raacsanaydaane diintiinni oo dhan buu rabaa inuu baabi'iyo oo an yudhira fi lardi lfasaad dhulkuu fasaad ku bixinayaayo dadka intii layska hor imaado fawdaa dhacayso iyo dagaal lianna dadku yani asaga unbaa dadka madax yani u ahaayo qof cabsanayo qof aaminsan iyo mid cabsanayo unbay dadku ahaayeen wax dhaqaaqi kara ma jirin wey wa qaala muusa marka markuu sidaa ku goodiyey ee fircoon uu sidaa u hanjabay nabiyullaahi muuse muxuu yidhi wa qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi innii anigu cudtu waan magan galay birabbii rabbigay baan magan gelayaa wa rabbikum rabbigiin baan magan gelaya adinka naftiinna fircoon iyo waxaanay mali iinan oo dhan idinkoo idin rabbigiinna idin abuuray baan magan gelaya min kulli mutakabbirin mid kibir badan oo iskibriyo oo xaqa ka kibro kaasoo laa yu'minu aan rumaynin biyowmi alxisaab maalinta lays xisaabayo lays abaalmarinayo aan rumaysnayn kaas ilaahay baan ka magan galay Ah, waa rasuul ilaahay waxa uu ku tiirsan yahay ee ilaalinayo waa rabbigiisii soo diray ilaahay baan isu dhiibay kaa goodinayo awoodda sheeganayo ilaah baan ka magan galay waa mutakabbir kibir badan oo xaqii buu diiday oo isla weyn oo addoonnimadiisii ayuu inkiray oo ka tegey maalinta qiyaamana ma rumaysno maalinta lays abaalmarinayo hadduu xisaab ka cabsanayo oo waxaan hadhow baa lagu qaban uu leeyahay ma usa sameeyeen sidaa marka bacsigii bayna rumaysnayn in lays abaal marinayayna rumaysnayn wey wa qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi innii anigu cudtu waan magan gelayaa birabbii rabbigay baan magan gelayaa wa rabbikum rabbigiin baan magan gelayaa min kulli mutakabbirin mid kib- iskibriye kulligii ee kibir badan laa yu'minu biyowmi alxisaab laa yu'minu aan rumaynin kaa mutakabbirka oho laa yu'minu aan rumaynaynin biyowmi alxisaab maalinta xisaaban ah, yani xisaabta maalinteeda maalinta lays abaal marinayo oo nafla arkaba waxay kasbatay lagu xisaabi doono aan rumaysnayn weyn وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله آه مؤمن آل فرعون وقال رجل وحيري نكا شمعان بالورنجنا مقعيس فرعون بي المأدير أهايا رقب ديبو أها وليبو المأدير بي أهايين وأدير كيس بادالي مركا يعني وحكم دها دتك السرع ee ugu sareeyo mala yani ugu sareeyuu ka mid ahaa iimaankiisuu qarinayaa iimaankiisa laanna qofka uu dhegaysanayo oo u naseexaynayo oo hadalkiisuu maqlayo hadalkiisa uu ictiraafayo waa nin qoomkiisii ka mid ah ma aha nin fog ma aha nin reer banu israa'iila dadkaa kale hadalkooda lama maqlaaye marka mu'minu aali fircawn yani sidiiqiintu ka mid yahay wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sidiiqiintu waa saddex muuminu aali fircawn iyo xabiibu najaar ah, iyo abubakar sidiiq wahuwa afdaluhum buu nabigu yihi waa kii ugu fadli badnaa weliba abubakar ayaa ugu fadli badan buu yidhi wa qaala rajulun wuxuu yidhi rajulkaasoo mu'minun mu'mina iimaan buu qaatay oo rasuulka wuu rumeeyey nabi muuseu rumeeyey min aali fircawn fircawn aalkiisina ka mid ah rajulkaasoo yaktumu iimaanahu iimaankiisa qarinay Si- abubakar wuxuu uga fadli batay waxa weeye ninkaa iimaankiisii buu qarinay war ninkan iska daaya waxba muu iisa idin yeelin rabbigay waa allah unbuu yidhi haddii aad dhibaato u geysataan cadaabka uu sheegayo inuu idinku dega soo ka yaabi maysaan saasuu ugu caqli celinayaa laakiin asagu iimaankiisa buu qarinaya iimaankii laakiin waa laanna keligiisa mu'mine hadduu iimaan ku dhawaaqa isagana muusoo kalaa laga dhigaya xaggaa loo tuuraya waaba la dilaya soo maaha marka wuxuu rabaa inuu awoodda iyo yani uu leeyahay inuu wax ku qabtuu rabaa iimaankiisuu marka qarinaya yaktumu iimaanah rajulkaasoo yaktumu iimaanahu iimaankiisa qariyay ataqtuluuna rajulan ataqtuluuna ma dilaysaan rajulan nin an yaquula inuu yidhi rabbii rabbigay allah wey inuu yidhi aniga allah baa i abuuray oo rabbi iioo i khalqay ee fircawnow aniga rabbi iimatiido kuma aaminayo inuu yidhi rabbii waa allah keliya miyaad ku dilaysaan waa waxuu asaga aamine wey yani adinka waxba idinma yeelin wey macnaha waxba idinma yeelin waqad jaa-akum weliba wuxuu idinla yimid bilbayinaat mucjizaad iyo aayaad cadcad yo min rabbikum rabbigiin xaggiina inkala yani xaggiisa inkala yimid a oo nabiyullaahi muuse markuu fircoon iyo qoomkiisii la hadlay oo uu yidhi rasuul ilaahay soo diray baan ah oo ma waxaasaad haddana hadda noo keentay waa waa in waa lagu dilayaa haddaa waxa keento waa in lagu dilaa markii uu yidhi oo yacni haddaan xataa aan shay cad aan idinla imaado waxa aan sheeganayo wax daliil ahoo xujo cad oo bayino ah haddaan idiin keeno xataa Ah, ma may dilaysaan may dilaysaan barto yacni waxaan iweydiiye oo yacni waa xujooyinka iyo maxaa u- maxaa yacni aada daliil u ah maxaa caddayn u ah dee wax kasta xujo yacni marka mucjiza la tusayaa waxay weydiistaan wax alla kastoo isku dayaan marka taa waxay ku tusinaysaa waa ta'yiid min allaahi mucjizaadku waxa weeye rususha ilaahay ku ayidayaa addoonkaygu waxa uu sheegayo waa run bay ka dhigan tahay macnaheedu marka mucjizaad buu ilin- idinla yimid markaa wuxuu yidhi wa in yaku kaadiban ninkii mu'minka ahaa ee mu'minu aali fircawn yaa hadalka sii wado wa in yaku kaadiban hadduu been sheegayo fa calayhi kadibu beentiisu asaga unbay dhibaysaa adinka waxba idinka dhibi mayso oo hadda qofka hadduu been sheego waxa uu sheegayana wax meel gaaraya maaha soo maaha marka hadalkiisuna hadal la maqlaaya maaha hadduu been sheegayo fa calayhi kadibu beentiisu asagay dhibaysaa wa in yaku saadiqan wa in yaku hadduu yahay saadiqan mid run sheegayana yusibku waxa idin asiibayo bacdu ladii yaciduku waxa uu idinkugu yaboohayo oo halaagahoo idinku dhici doono uu leeyahy waxaasaa idinku dhacayo qaarkiis baa idinku dhacayo wax ka mid aha idinku dhacayo in allaha ilaahay laa yahdii man ma hanuuniyo man qof huwa asagu wa musrifun musrif oo xadgudbay kadaabun oo beenaale ahoo xaqa beeniyoo diido ilaahay ma hanuuninayo wa qaala rajulun ninka waa ninkii ilaahay fusiiratu yacni qasasna uu ilaahay nooga qisooday oo nabiyullaahi muuse markuu ninkii dilay ee uu asagoo magaalada dhexdeeda uu yacni ku cabsanayay oo ku dhudhuumanayay ee maalintii dambe dee kii dambe markuu dambe inuu u gargaarana waa kii sheegay de saad shalay nin u dishay miyaad rabtaa in anigana maanta ii disho marka waa loo sheegay fircawn waxaa la yidhi ninkii la dilay ee ninkii dilay la garan la'aa muuse way ninka dilay isagoo marka cabsanayo waxaa lagu tashaday markaa in lasoo qabto yuu amar ku bixiyey fircawn oo markaa la dilo soo maa wa jaaa rajulu min aqsa almadiinati yasca qaala yaa muusa ina almala ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj inii laka min annaasixiin ninkaa u yani markaana u naseexeeyey magaalada isaga bax yidhi waa asagii wey waa shamcaan ninka la yidhaahdo aa shamcaan waa ninkaa muminka muminu aali fircawn wa qaala rajulun wuxuu yidhi mu'minun mu'mina rajulkaasoo mu'minun mu'min ahoo min aali fircawn ka mid ah kaasoo yaktumu qarinayo iimaanahu iimaankiisa qarinayo ataqtuluuna rajulan nin miyaad dilaysaan an yaquula inuu yidhi un rabbii rabbigay allah wey waqad jaa'akum walxaal qad jaa'akum uu idinla yimid bilbayinaat aayada cadcad iyo mucjizaad buu min rabbikum rabbigiin xaggiisa inka- inkala yimid wa in yaku kaadiban haddii uu been sheegayo wa in yaku hadduu ahaaday kaadiban mid been sheegayo fa calayhi kadibu beentiisu asaga unbay dhibaysaa waxba adinka idinka dhibi mayso wa in yaku hadduu ahaaday saadiqan mid run sheegayana yus- yusibku waxa idin asiimayo bacdu ladii yacidukum bacdu ladii kii barkiisa yacidukum uu idin yaboohay waxa uu idin sheegaya cadaabka idinkugu goodinayo ee idinku idin yaboohayo kaa qaar ka mid aha idinku dhacayo ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo man qof huwa asagu wa musrifun musrifa qofka xadgudbo israafka la yimaado oo dulmiga iyo dhibaatada sameeyo ilaahay ma hanuuniyo kaasoo kadaabun beenaalo ah yaa qowmi naseexadiisii baa socoto muuminu aali fircawn wey yaa qowmi qoomkayow lakumul mulk lakum waxaa idiin sugnaaday almulku mulkigaa idiin sugnaaday alyowma maanta daahiriina xaalaa tihiin kuwa qaalib noqonaya fi lardi ardada maanta adinkaa mulkiga adinkaa iska leh maamulka adinkaa leh amarkiinaa soconayo cid idinka daba hadlaysa ma jiro ardu masar ardu misra adinkaa ka taliya maanta a qaalib baa tihiinoo amarkiinaa qaalib noqonayo wax idinka hor imaan kara ma jiro faman yansurunaa yaa noo gargaaraya min ba'sillaahi ilaahay cadaabkiisa in jaa-anaa hadduu yimaado hadduu ilaahay cadaabkiisu yimaado yaa nooga gargaaraya oo halaag nagu soo dego sida ummadii hore loo halaagay qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi markuu sidaa ugu caqli celiyo u naseexeeyey ninkii mu'minka ah maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad maa uriikum idiinma tilmaamayo oo idiinma sheegayo ilaa maa araa linafsi waxa anigu aan arkay waa wixii aan horey idinkugu sheegay oo ah muuse inaan iska qabanno mooyaane waxa kasoo dhib baa ka soo socda muuse inaan dilo umbaa yaanna waxa weeye wuxuu wadaa inuu diintiinni bedelo dhaqankiinni bedelo dadka uu yacni fasahaadiyo wixii aan idiin sheegay waxaan ahayn tii unbaan idiin sheegaya aragtidaas unbaan idin tusayaa waxaan waxaana idiin sheegayaa wamaa ahdiikum idinma hanuuninayo ilaa sabiila rashaad waxaan idiin sheegayo oo ah ninkaa inaan iska qabannona waa wadadii uu hanuunka ay ku jirtay wey iyo wanaagga ay ku jirtay iyo toosnaanta kaa un baan idinku hanuuninayaa oon idin idiin tilmaamayaa wey qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad maa uriikum idiinma tusinayo idiinma tilmaamayo ilaa maa araa waxa aan arkayo oo inuu dhabta yahay ee wanaagsan yahay aan u arkay kaas un baan idiin tilmaamayaa waa inaan muuse qabanno oo muuse aan dilo wey wamaa ahdiikum idinma hanuuninayo ilaa sabiila rashaad hanuunka iyo toosnaanta wadadeeda unbaan idinku hanuuninayaa wa qaala aladii aamana yaa qowmi innii akhaafu calaykum midla yowmi alaxzaab midla da'bi qowmi nuuxin wacaadin wahamuuda waaladiina min bacdihim wama allaahu yuriidu dulman lilcibaad muuminu aali fircawn hadalkiisii baa ilaahay nooga qisoonaya oo uu weli sii socdo wuxuu la hadlayaa qoomkiisi buu la hadlayaa wuu caqli celinayaa xujooyin cadcad buu hor dhigayaa wuxuu ka celinayaa waxa ay ku socdaan oo halaaga wa qaala wuxuu yidhi alladii kii aamana rumeeyey yaa qowmi qoomkayow innii anigu akhaafu waan cabsanayaa calaykum dushiinna midla yowmi alaxzaab kuwii yacni ummadihii isbahaystay litakdiibi rusulihim rusushooda inay beeniyaan ay ka hor imaadaan kuwii isku raacay axsaab bay noqdeen de sifada ay qoomkan isku raaceen yaa qoomkii kalena leeyahay qoomkii kalena leeyahay marka waa axsaab wey waa axsaab a waxay ra'yi bay ku kulmeen oo ra'yigaas waa maxay in rususha la beeniyo oo laga hor imaado oo la dhibaateeyo la isku dayo macnaa in dhibaato loo geysta rususha kaasay ku bahoobeen wey Ah, wa qaala aladii aamana kii iimaanka qaatay ee mu'minu aali fircawn wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayo innii anigu akhaafu waan cabsanaya calaykum dushiinna midla yowmi alaxzaab kuwii isbahaystay ee xumaanta isku raacay ku kulmay wey xumaan bay ku kulmeen kuwaasoo kale ayaan inkaga baqayaa midla da'bi qowmi nuuxin nabi nuux qoonkiisii da'bigoodii xaalkoodii oo kale aan inkaga baqaya wa caadin caad xaalkoodii oo kale aan inkaga baqaya wa hamuuda hamuud waaladiina min bacdihim iyo kuwii ka dambeeyey qowmu luud iyo qowmu shucayb iyo ah waa kuwan hadda aad ku socotaan fircoon iyo qoomkiisii aan- sida aad ku socotaan wey kaasaan inkaga digaya wama allaahu ilaahay ma ahaanin wama allaahu ilaahay ma ahaan yuriidu mid doonaya dulman dulmi lilcibaad ilaahay addoomaha ma dulmiye Xum- yacni waxa ay sameeyeen iyo ficilkooda xunbaa ilaahay ku abaalmarya marka kuwaasoo kale ha noqonina waddadii ay kuwa ku halaagsameen baad ku socotaane ka jooga buu leeyahay wayaa qowmi qowmkayow innii anigu akhaafu waan cabsanaya calaykum dushiinna yowma tanaad maalinta laysu dhawaaqi doono yowma tanaad waa yowmu lqiyaama dadka waa loo yeeri doonaa ehlu jannaha isu dhawaaqayo ehlu naarkana way isu dhawaaqayaan ama ehlu jannaha ehlu naarka u dhawaaqi doono ah wixii anagu aan yani ilaahay uu noo ballan qaaday oo xaqa waan helnay adinku wixii la idiin ballan qaaday ma hesheen ehlu naarkuna way dhawaaqi doonaan markii naarta lagu guro oo ay ku gubtaanoo waxa ilaahay idin siiyey oo yacni nicmadii khayrka aad ku jirtaan wax ka mid a nasiiya bay leeyihiin maalintaas laysu dhawaaqi doono maalintaasaan idiin baqaya wayaa qowmi qowmkayow innii anigu akaafu waan cabsanaya calaykum dushiina yowma tanaad yowma maalin baan idiin baqaya tuwalluuna mudbiriina xaal aad tihiin maalinta aad tuwalluuna jeedsan doontaan mudbiriina xaal aad tihiin maa lakum min allaahi min caasim oo markii dadka miisaanka la keeno ee la xisaabiyo yaa qofkii wanaagsanaado oo miisaankiisu xasanaadkiisu rajaxmana waxaa lagu dhawaaqayaa fulaan ibnu fulaan sacida sacaadatan laa yashqaa bacdaha abada sacaado uu weligiis mar dambe yani dhibaato uuna arkaynin buu liibaanay waa ahlu janno kii kaloo camalkiisa xumaadayna waxaa leeyahay fulaan ibnu fulaan shaqiya shaqaawatan laa yascadu bacdaha abadan Ah, shaqaawo dhurdarri iyo ehlu naarnimo aan marnaba wax ka dambaysa aysan jirin ayuu kaasna shaqi buu noqday wey markaasay cararayaan gaaladu inay cararaan bay isku dayeen markaas oy camalkoodii xumaa iyo naarta ka fakadaan markay ca- e- e- firxadaan waxay arki doonaan jiho kastoy aadaanbo malaa'igtii oo sidaa ugu safan meel kasta malaa'ig baa sidaa ugu wareegsan markaasay soo soo noqonayaan dee waxaa lagu leeyahay markaas maalintaas yaa macshara aljinni walinsi in istadactum an tanfuduu min aqdaari samaawaati waalardi fanfuduu Ah, haddaad bixi kartaan oo meel aad ku fakataan oo min aqdaari samaawaati waalardi ay idiin suurtageli karto fanfuduu baxaa la leeyahay fakada de laa tanfuduuna ilaa bisuldaan inaad xujo keentaan mooyaane mana bixi kartaan iska bax ma jirta maalinka meel aad ku bixi kartaan ilaahay awooddiisii iyo quwadiisii baa la daahiri malaa'igtii baa sidaa u wareegsan marka maalintaas aad carari doontaan oo camalkiina xun ayaad ka carari doontaan iyo cadaabka maalintaasaan idinkaga digay idin cabsanaya yowma maalin baan idiin baqaya tuwalluuna aad jeesan doontaan mudbiriina xaalaad tihiin maa lakum idinla sumaanin min allaahi min cadaabillaahi min caasimin mid ilaaliya idinma sugna cadaabka ilaahay wax idinka ilaalinaya ma jiro waman yudlil illaah ilaahay qofkuu baadiyeeyo famaa lahu min haadin wax hanuunin kara ma jiro hidaayadu ilaahay xaggiisay ka timaadaa wax kastoo loo sheego mucjiso kastoo la tusiyo si kastoo loogu caqli celiyo axad ilaahay baadinimo la doonay cidna ma hanuunin karta wey waman yudlil illaah ilaahay qofkuu baadiyeeyo oo hanuunka u diido famaa lahu oma sugnaanin min haadin wax hanuuniyo oma sugnaanin wax hanuunin karana ma jira wey allahu subxaanahu wa tacala aclam wasala allahuma wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi